qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka qaybgelaya shirka maamul u samaynta gobolada dhexe ee mudug iyo galguduud ayaa shalay iyo maanta sheegay inay ka baxeen shirkaasi iyagoo ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay faragelin ku hayso shirka islamarkaana aan laga talagelin sida uu shirku u socdo haddaba waxaan khadka taleefonka ee magaalada cadaado kula xiriiray ugaas axmed barre cali taakoy oo ka mid ah ugaasyada beelaha dega goboladaasi waan weydiiyey halka uu shirka marayo iyo fikirkooda walaalkirku wuxuu marhayaa inaan laysku afkaran qaabka uu soo socdana aan heshiis lagu ahayn buu hadda marhay waan gartay maxay yihiin marka ugaas caqabadaha hortaagan ee keenaya inaan shirkaba lagu heshiin iyadoo wakti dheer u qaatay in laisfahmo caqabadaha hortaagan qodobka koowaad waxaa weeye shirka markii maamulu samaynta laga furay degmada cadaadood madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in shirka waxa wadahayo hogaaminahaya ay yihiin odayaalka dhaqanka taas oo madaxweynuhu markuu saas leeyahay misna qaynuun iyo dastuur u degan ay tahay in odayaasha dhaqanka iyo qabiilooyinku shirka ay ku heshiiyaan ku xisaabtamaan qaybsadaan ergadooda markay saas ay u hoosfiyaanna shirka haddii aan ukumee saas lagu dhiso arrintii saas tahay qodobka koowaad waa ay dabamartay kumana socoto haddii aan ukumee qaab waxay ku socotaa qaab dawladdu wadato oo dawladdu shirka hagayso oo guddigii farsamada iyo wasiirkii arrimaha guduhu ay hagahayaan shirkii oo qaab dawliga ay ku socoto ee qaab dhaqan iyo qaab qabiil iyo xisaabtan qabiil midna aysan ku socon qodobka koowaad taasaa sabab oo ah shirku inuu qabsoon waayo si rasma u qabsoon waayo ugaas haddiiba aad tiri madaxweynuhu wuxuu si rasmia u sheegay in ugaasyadu ay hogaanka hawsha qabtaan yaa marka hortaagan ood leedahay jidkii bay naga hortaagan yihiin aan wax ku qaban lahayn amaawiilkii madaxweynaha amaba qanuunka ahayd yani kuma socdaan ku iri meeshuu ka bedelmay na anagu ma garanayna laakin hadii alkuma wiilkii madaxweynaha sheegnay ama awiilkan tamboo socotana ama madaxweyney ka timid ama hadiirgubay ka timid hawshii inaysan sidii ku socon ama madaxweynuhu markii hore ku dhawaaqay in maamulka maamul samaynta gobolada hagitaankooda iyo mirjacooda ay leeyihiin odayaasha dhaqanku midba sidaas hayna inaysan ku socon baan kuu sheegay ee ay ku socoto maamul dawli ah oo wasiirka arrimaha guduhu hormuudku yahay gacana ay u yihiin nimankii haddii la ku maayo guddiga farsamada oo la xiriira ay ka amar qaadanaya dawladda kaasoo ku socdaabaan ku waan gartay meeshii ka bedelmay hay weydiin amarkii horena waa kuu sheegay sidii dastuurka nagu dhigahayana waa kuu sheegay inay odayaasha dhaqanku maamulka leeyihiin ayag maamulkiina waa lagala gudbay dawladaana wadataa ninkay rabaan bay hadaala kudmahayo oday ka dhiganahayaan ninkay rabaan bayna erg erga ka dhiganahayaan ninka iyagu wax yani dadkii hawsha lahaa dalkana wax uusan raalli ku ahayn bay ku socotaa hadda annagoo aragnay oo saas uga digaagsan maa misle sidii ay ku sameeyeen bay annaga nagu dawdeen oo waxaan qayb u lahayn miisaan u lahayn qorshe u lahayn ama beelooyinka horey aan wax ugula qaybsan jirin ama midkaan ay ku saleeyeen aanu ku lahayn toddoba isimo ah ay naga tala jareen intaasoo dhan markii ay timid annagu waa ka istaagno waxaan u aragnay maamulkaas ilaa lagu soo celiyo habkii u lahaa iyo tasuurkuu lahaa iyo dadkii ka talin lahaa iyo dadkii ka xisaabtami lahaa inaan qorshaha hadda u ku socdo anaan waxba qayb uga qaada laakiin ugaas haddii arrintu ay tahay in markii horeba laydin gacan bidixeeyey maxaad markii hore uga hadli weyseen markii horena ka hadalay markii hore ka hadalay sida uu ku socdo shirku raalli kama nihin baan dhaqankii ahaa shirka loo soo celi kabeel ahaan ama markaasi dadka aad matalaysid muxuu yahay go-aankooda ugu dambeynta ee ku aadan shirka hadda socda marka go-aanka ay gaareen beelaha anigu aan matalayaa waxaa weeye sida hadda shirka ku socdo inaysan uga qaybgalin macnaha taas waxay u taagan tahay shirka waad ka baxdeen anagu shirka maamul usamaynta ma diidanin baan ku niri laakiin midaan lagu yadho banaankaan ka taagan ta banaanka ugaas waan garanay mowqifkiina ku aadan shirkan weli ma ku jirtaan mise banaankaad ka istaagteen oo waxaad leedihin shirka kuma jirno arrintaas kala saar kala saaray haye shirkaan hadda wax lagu qaybsaday banaankaan ka joogna waan gartay waa taasi waa taas cabashadiinan maam macnaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma u gudbiseen oo ma tiraahdeen arrintu sida u socoto si wanaagsan maahane waxaa laga qabto waa u gudnay annagu xildhibaanaan leenahay oo dawladda ku leenahay wasiiraan ku leenahay wixii qalad ah oo annaga beel ahaan aanu wadno ayadaa haddii alla ku yahay dawladda noogu jira qabashadeedana ayadaa leh waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ugaas axmed barre cali taakoy oo ka mid a ogaasyada beelaha dega gobolada dhexe oo khadka taleefonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada cadaado
haddaba dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee ka socda cadaaduhu uu si habsami leh ku socdo waxayna beenisay dowladdu hadallada ka soo yeeraya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka cashi ibraahin aadan cashucuud ayaa qadka taleefonka ee cadaado kula xiriirtay wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu kaga jawaabayo eedaha ka soo yeeraya odayaasha bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal anigu ilaa maalintii talaadadii lasoo dhaafay waxaan joogay magaalada cadaado oo aan u joogay shirka maamul samaynta mudug iyo galguduud sababaha aan u joogay waxay ahaayeen laba sabab sababta koowaad waxay ahayd haddii dadka tabashada ka qabay qaarkood inaan dhegaysanay tabashooyinkooda waan dhegaysanay meeshan toban qabiil baa maamulkan hadda dadki loo sameynaya waad si garanaysaa oo nidaamka soomaalida oo qabiil buu ku dhisan yahay koob iyo toban qabiil baa loo sameynayay sideed kamida odayaashoodii waa xariisan yihiin saddex kamidahoo dacwooyin qabtay baan shantii maalin oo lasoo dhaafay la joogay in badan oo kamidana waa isla soo dhadhaweynay waa isla xalinay inna waa noo dhiman yihiin maamul u samaynta federaalka ku salaysan ee hadda dib loo sameynayana runtii maadaama dee dadkan ay muddo kala maqnaayeen oo maamullo yaryar iyo tuulooyin iyo degmooyin ay kala ahaayeen in dadkii la isu keeno waa iska dareemi kartaa in mar walba ay ka jiri karaan aragtiyo kala duwan oo ku salaysan aniga ama laigu yareeyey ama hebel baa lagu badiyey aragtiyadaasaan xalxalinayna kaasi qodob buu ahaa qodobka labaadna waxay ahayd in shirka wuu gudbo wejigiisii labaad oo ah in ergooyinkii iyo arrimahaas ay dadku qaybsadaan ayadiina waa la bilaabay haddii ilaa yidhaahdo marka runtii shirku aada si habsami usocodlabu u socdaa wax aan dacwo lahayn ma jiraan marka odayaashan ka kala socda qaar ka mida beelaha ee haddaba shirka banaanka ka jooga iyagu tabashadooda maxaa ka qabateen waa ka wada hadalnay in badan baan ka fadhiisanay dabcan tabashada waxaa ugu salaysan soobtada nooga soo aaday shirka ama ama erga ha ahaato ama hadhow baarlamaan ha ahaatee waa nagu yar yihiin waana arrin laga wada hadli karo mar walba caash marka wadahadalkaasi waana socdaa qaybo kamid a waa la xaliyey saan kuu sheegay qaybana waa dhimay haddii ilaa yidhaahdo ilaa berritay xalismikaa waxaad markaa ka warantaa qaar ka mid a odayaasha waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid a maba ahaba sida hadda ay carabka ku dhufteen qaarkood oy v o edu la hadashay in lagu yareeyay kuraasta maamulka meesha kasoo bixi doon laakiin waxyaabahay farta sida aadka ugu godayaan waxaa ka mid a in dowladda soomaaliyeed ay faramaroorsatay shirkaasi iyo qaabka uu u socdo maxaa arrintaa uga jawaabaysaa odowa waa mahadsan tahay runtii arrintaasi su-aashaasi meesha aada iguma jirto meeshan hadda qaybta la qabtay shaqada waa in oda dhaqameed la xareeyey odayaal dhaqameedna dawladdu ma samayn karto oo dee dadka iyo dhaqankooda iyo dawladdu uma samayso waa dad waa soo jireen dhaqanku marka dee waa laga yaabaa nin oda dhaqameedu markii nin kale la xareeyay inuu asaga u qaatay in asagii laga tego asaga u saxnaa oo dee oda dhaqameedyadu ayaga qaarkood siyaasadda waddankan ee khilaafka ka jira oda dhaqameedyada ruuxooda waa gaarsiisan yahay laakiin dee dawladdu midnaba marnaba faragelin noocaas la eegama samaysan cidna dadaysan kaysan umaysan xaraynin marka dee qofka aan xaraysnayn oo qofka xaraysan waa dhici kartaa inuu yidhaahdo annaga keen saxdaa nabama xarayn laakiin qofka aan xaraysnayn oo xaray oo banaanka jooga kuma doodi karo dadkii saxda ahay ma aha iyo waa yihiin lama gaarin weli arrintaas marka maxay kula tahay sababta odayaasha qaar ay farta ugu godayaan mar waliba in dowladda federaalka ah ay shirkani ay lug ku leedahay oo iyadu ay u wajahayso mar waliba qaabkay doonto ay u jahaynayso shirka eedu aada caasha ay ku fiican tahay inay sal ay ku fadhiso marka de eedaasi dabcan waa kuu sheegay oo qofkii asagoo haddii laga tegay soomaalidu weli isu garaw waa ku yaryahay oo qofkii haddii laga tegay waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maxaa la iiga tegay oo saxaafaduna waa iska fududahay waayahan caasha adinka ruuxina aan dhankiina kusoo laadmo dee verification ma jiro iyo qofkan haw sida uu u yahay qofkii saxda ahaa ee aheyd inuu su-aashaan qabo marka dee su-aalahaas waa jiraan waana waana xalinaynaa sida aan kuu sheegay aad iyo aadna waa umahadsanta waa tahay ugu dambeyntii marka odowa markaad fiiriso kulankan iyo laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ee shirkan lagu dhawaaqay maamulka lagu sameynayo gobolada dhexe iyo mudug iyo bal eedaha ay soo jeedinayaan qaar ka mida beelaha iyo siday wax u socdaan markaad fiiriso oo marba ay beel gadoodayso la xalinayo haddana tu kale ay soo baxayso markaad fiiriso ma kuu muuqataa in muddada aad u qabateen kulankan in maamul loogu sameeyo degaanadaasi inuu kasoo bixi karo maamul loo dhan yahay oo lagu wada qanco waktigii loo qabtana uu ku dhaco
dadaalkeena anagu wuxuu yahay runtii waa soo waraysaa heshiiskan waxaa saxiixay in waxaa la saxiixay sanadkii hore waxaa saxiixay saddexda maamul maamul ka jiray dhulkan mudane xeeb iyo maamulka galmudug iyo maamulkii ahlusuna waljamaaca ilaa julay sanadkii hore buu ahaa in shaqadan lasoo qabto annaga waxaan bilownay bishan abriil dhexdeedii hadda bil buu socdaa waad ka dareemi kartaa oo intii loogu talagalay ka badan buu socdaa shan iyo toban maalmood baa loogu talagalay annaga qiyaaskeenu waxa ay tahay hadduu wakti ku darsadana wakti aad u badan kuma darsan doono arrimaha waaweyn oo de dadka siyaasiyiinta ahaa sida nimankaas aan kuu sheego heshiisyada saxiixayna waa xalinay arrimaha qabaa'ilka qaar ay qabaanna waa mas-uuliyiintoodii aan nahay oo dadka inaan arrimahooda kala xalinana mas-uuliyadooda baa nala saaray waana annagaana nala weydiinaya runtiina dawladdu sida ugu fiican in meeshan maamul xalaala oo la aaminsan yaho dadka ku wada qanacsiyi kasoo baxa weeye mas-uuliyadeedu waana sababta aan halkan ugu soo laabanayo tiraka dhowr jeer oo dee mar walba inaan hubino habsami u socodka shirka marka insha allah waa rajaynayna aada iyo aad baad umahadsan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo qadka taleefonka magaalada cadaado ugu warramaya wariyahayaga caashe ibraahim aadan oo washington joogta